shirkan ayaa cinwaan looga dhigay wadahadalka dowladda soomaaliya iyo ganacsatada soomaaliyeed iyadoo shirkay kasoo qayb galeen xubno ka socda dowladda soomaaliya horkacaya wasiirka ganacsiga soomaaliya wakiilo ka kala socday ganacsatada soomaaliyeed ay kamid ahaayeen rugta ganacsiga warshadaha soomaaliyeed safiiradda dowladda ingiriiska u fadhida soomaaliya iyo bankiga adduunka wasiirka ganacsiga soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed ayaa shirkan ku sheegay inuu yahay waxaa si rasmi ah loo furay barnaamij loogu talagalay loogu magacdaray p p d public private dialogue oo ah hab ay uwada hadli doonaan dadka ganacsatada iyo dowladda oo ay uwada hadli doonaan sidii horumarka waddanka looga wada shaqayn lahaa sida aada la socotaan ganacsatada iyo dadka businesskaah soomaaliya waxay soo wadeen inta burburka uu jiro o dhan sida aan ka warqabnana ganacsiga soomaaliya ka jiraahi xad male meel kasta oo la joogo shirkadii muqdisho ka furan ayaa hargeysa iyo boosaaso iyo bur-ay kasnaayo ka furan taas waxay kutusaysaa in busineska qayb kasta uu ka yahayba in soomaaliya uu meel kasta ka yaallo uusan qabiil iyo gobol iyo toona ku xidhnayn taas marka waxay keentay horumarkii ay ganacsada soo gaareen kadib in dowladda ay ku dadaasho sidii ay wadahadal ula furi lahayd si loo qaabeeyo ganacsiga casriga adduunka ka jira ha noqoto sidii dowladda ay uga shaqayn lahayd sharciyada iyo shatiyada bixintooda iyo qaabaynta hadba sida ganacsiga uu ku horumari karo maxamed cabdulaahi cabdi oo ku hadlaya magaca rugta ganacsiga warshadaha soomaaliyeed ayaa hoosta ka xariiqay in ganacsatadu ay dadaal ku jireen shan iyo labaatankii sane lasoo dhaafay wadahadalna ay la yeelan jireen cid walba oo ganacsigu ku xiran yahay wuxuuse rajo wanaagsan ka muujiyay wadahadalka tooskaee dhex maraya dowladda soomaaliya ganacsatada una horseedi doono wadaxaajoodo sii socda si rasmi ah in ganacsatadu ugu xirmato dowladda oo wadahadal ula yeelato oo halkaas ay ka soo baxdo in wixii bannaanka layska dhahayay oo rasmi ah gudaha layska yidhaahdo tani waxay keenaysaa in si fiican loo wada hadlo laga wada hadlo horumarka waddanka ganacsigu waa halbeelaha soomaaliya waa waa isha dhaqaale ee waddanku qabo wuxuu soo jiray ganacsigu maxaanku idhaahdaa ilaa intii dagaaladu sacdeen oo dhan marxalado kala duwan buu kusoo shaqaynayey ayadoo dowlad la-aanay jirto wuu soo shaqeeyey ayadoo maanta dowlad jirtana wuu shaqaynayaa inuu ka sii fiicnaado ayaa loo baahan yahay sidoo uga sii fiicnaadana waxaa loo baahan yahay in dowladda iyo ganacsadu ay ka wada hadlaan masiirka iyo horumarka ee waddanka soomaaliyeed wadahadal wuu jiri jiray oo ganacsatadu mar walbaba way la hadlaysay cid kasto oo danaha ganacsiga oo ka soo galo kan wuxuu noqon doonaa mid rasmi ah safiirka dowladda ingiriiska u fadhida soomaaliya harriet method oo shirka ka hadasha waxay xustay in maqal wanaagsan ay tahay daafuridda barnaamijkan wadahadal ee dhex maraya ganacsatada iyo dowladda iyadoo xustay intan ay xoojin doonto kobaca dhaqaale ee soomaaliya shirkan oo ahaa mid hal maalin ah waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa saraakiil ka socda bankiga adduunka iyadoo shirkana maalgelintiisa qayb ka ahaayeen cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho